bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta aynu jecelnahay oo meel waliba aad ku sugan tihiin waa maalinimo arbaca ah taariikhduna ay ku astaysan tahay lix iyo tobanka bisha abriil sannadda labada kun afar iyo tobanka ku soo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada taleex ee gobolka sool ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadii maamulka somalilan ee halkaasi maalintii shalay ahaa la wareegay ay haatan dib ugu baxeen halkaasi iyadoona la sheegaya inay u ruqaansadeen dhanka iyo waddo aada degmada laascanood ee xarunta gobolkaasi sool wararka laga helaya deegaanadaasi waxa ay sheegayaan in ciidamadaasi ka bixitaankooda ay ka dambaysay ka gadaal markii ay ka wareeleen sida wararka laga helaya deegaanadaasi ay sheegayaan ciidamo huwan oo isbahaysanaya oo ka kala socda maamulada khaatumo iyo puntland halkaasi ay ku wajahan yihiin iyadoona ciidamadii maamulka somalilan gebi ahaanba ay faaruujiyeen degmada taleex degmada taleex maalintii shalay ahayd ayay gacanta ku dhigeen ciidamada maamulka somalilan ka gadaal markii dagaal aan badnayn ay la galeen ciidamo taabacsan maamulka khaatumo kuwaasoona looga itaal roonaaday dagaal muddo daqiiqada ah ka soconaya gudaha magaaladaasi subaxnimadii hore ee saaka ayaa waxay wararku sheegayaan in xabado ama israsaaseyn u dhexaysay ciidamada maamulka somalilan iyo dadka shacabka ee ku dhaqan degmada taleex ee halkaasi ku dhex martay iyadoona arrinta soo dadejisay inay halkaasi banneeyaan ciidamadii maamulka somalilan qaramada midooba ayaa si aad ah u cambaaraysay dagaalada kasoo cusboonaaday degmada taleex iyadoona baaqi usoo dirtay labada dhinac ee puntland iyo somalilan kuna wargelisay in xiisadahaasi la joojiyay sida ugu dhaqsiyaha badan qaramada midooba wakiilka u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas kay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa ayaa waxaa lagu sheegay in somalilan iyo puntlandba dagaaladaasi si deg deg ay u joojiyaan ka gadaal markii saacadihii lasoo dhaafay ay hanjabaad jeedinayeen maamulka somalilan taasoona ku wajahan qabsashada degmada taleex ee maamulka somalilan magacaabistii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya guddoomiyaha gobolka hiiraan ee shalay wareegto ka soo baxday xafiiskiisa loogu magacaabay cabdifitaax ayaa waxaa maanta shir jaraa'id oo gudaha magaalada muqdisho ku yeesheen xildhibaano iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada gobolka hiiraan ay si aada uga cambaareeyeen magacaabistaasi madaxweynaha uu magacaabay waxgaradkan oo maanta kulan ku yeeshay gudaha magaalada muqdisho ayaa si aada waxay kaga soo horjeestay magacaabista loo magacaabay mas-uulkani horey mar ugu soo qabtay xil maamulka gobolka banaadir iyadoona la sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan waafaqsaneen dastuurka waxgaradka maanta ku shiray magaalada muqdisho ayaa kulankooda kadib qodobadii ay isku afgarteen waxaa warbaahinta u akhriyay maxamed xasan oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii iyo waxgaradkii kasoo jeeday deegaanada gobolka hiiraan ee maanta kulanku ku yeeshay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeedo gobolka hiiraan afkoodan ku hadlaayo waxaan maanta iskugu imaanay in barnaamijkaasi madaxweynaha uusan u marin muddadii xaqa aheyd in muddo ah odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintaba waxay madaxweynaha kala gelayaan wadatashi wadatashigaas oo ah in madaxweynaha uusan ku degdegin inuu digreeto ku magacaabo maamulka gobolka hase yeeshee haddii uu ku magacaabayna maamulka gobolka waxay beelaha u bandhigay madaxweynaha in uusan soo celin cabdifataax madaxweynihii arrintaasi dhag uma dhigin adeegsaday awoodiisii u fasaxiisay inuu soo magacaabi karo maamulka gobolka taasoo dastuuri ah laakiin uusan u marin in si dastuuri ah oo waafaqsan xalaalnimada wadatashiga bulshooyinta gobolka hiiraan inuu mara aysan ahayd wuxuu noqon karaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo arrintaani si gaar ah oo u fiiriyo maadaama uu digreeto ku magacaabay ee guddoomiyaha gobolka waa inuu marka dib u soo celiyaa beelaha kaleeta ee ka gadoosan cabdifitaax cabdifitaaxna oo tusaa shaqada shaqada rasmiga uu leeyahay in gobolka lagula xisaabtami karo haddii uu ka qaban waayena waxyaabaha dhibaatada iyo iyo digreeto kaleeto oo dib lagala noqonayo madaxweynahaas gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne ee xarunta gobolkaasi waxaa ka soconayay shir aad u xoogan kaasoo ayna kasoo qayb galeen dhinacyada kasoo jeeda deegaankaasi taasoona looga arrisanayay sidii maamul ay ku midaysan yihiin dadka deegaankaasi loogu magacaabi lahay gobolkaasi hiiraan lamana oga halka uu ku dambeeyey kulamo iyo shirar ka soconayay magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan taasoona ay gardaaminayeen ama ay wadeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo siyaasiyiin dhowra oo kasoo jeeda gobolkaasi hiiraan halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukunno kala duwane waxa ay ku riday ciidamo ka tirsan kuwa qalabka sida gaar ahaan militariga iyo booliska ka gadaal markii lagu soo eedeeyey falal ka dhanaa bulshada qaybaheeda kala duwan sida dhaca moobeelada askarta la xukumay ayaa waxa ay gaarayeen ilaa iyo afar askari oo saddex ka mida ay ahaayeen kuwa xoogga dalka soomaaliya halka askariga kalena uu ahaa mid ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed kuwaasoona lagu soo eedeeyey in gudaha degmada kaaraan ee gobolkani banaadir ay dad rayid ah kaga isbaaraysteen moobeello iyo sidoo kale lacago ciidamadani maanta la xukumay ee ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka iyo booliska ayaa waxaa lagu kala xukumay xabsiyo gaaraya saddex sano iyadoona gebi ahaanba hubkii ay ku shaqogelayeen ay la wareegtay dowladda federaalka ah ee soomaaliya xukunka marka uu dhacay kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ibraahim yarow warbaahinta uu akhriyey qodobadii iyo sida uu u dhacay xukunkii maanta lagu qaaday askartani ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya xidigle xooga cabdikariin cali maxamed labo dable xooga caamir ciid abuukar saddex dable xooga xasan cali xasan iyo alifle bool muxudiin ismaaciil xuseen ay wada yihiin dembiiliyaal galay dembigii lagu soo oogay maxkamadda waxay ku xukuntay saddex sano xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamadda waxay la wareegtay qoryihii ayaga lagu soo qabtay aakayaasha ay ahaayeen maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa inta badani xukunno kala duwan waxa ay ku ridaa ciidamada dowladda soomaaliya kuwaasi oo falal ka baxsan sharciga ciidannimo kula kaca bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale goobaha dowladda federaalka ee soomaaliya ay gacan kuheyntooda kala wareegto ururka al-shabaab kuwaasi dhacii boob oo goobaha qaar ay ka geystaan ciidamadaasi isbitaalka banaadir oo ka mid ah isbitaallada ugu waaweyn kuwa ku yaala gudaha magaalada muqdisho ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay la gaarsiinayay dad uu soo ritay cudurka shuban biyoodka kuwaasoona u badan carruurta yaryarka ah qaar ka mid a waalidiinta carruurtooda soo gaarsiiyey gudaha isbitaalkaasi ayaa waxa ay warbaahinta u sheegtay in cudurkani uu yahay mid inta badani soo rita carruurta yaryarka ah waxayna tilmaantay in carruurtooda ama ilmaha halkaasi ay keentay uu si aad ah ula ildarnaa saacadihii lasoo dhaafay cudurka shuban biyoodka iyadoona sidoo kale sheegtay in dhibaatooyin aad u xoogan uu ku hayo cudurkaasi نفقة دارة دارة هذا شو لو تكمر أفكار قايمة سدواك قوي فلنجا سمكي كخال صمت ها أسبوع أو كجرنا doctor rayse luul oo ah madaxa caruurta ee isbitaalka banaadir ayaa waxa ay ka warbixisay saacadihii lasoo gaaray tirada lasoo gaarsiiyey carruurta iyo sidoo kale waxyaabaha ay u badan yihiin iyadoona dhanka kala tilmaantay in isbitaalka uu yahay inta badan isbitaal martigeliya dadka danyarta ee ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho iyo daafaheeda waxayna tilmaantay in saacadihii lasoo dhaafay dad aad u fara badan ay soo gaareen isbitaalka أنا صبر وبحضر أنتين كان سوق الاستشارك أنا قال لا تفعل نفقة دارة وحب بنا قال كل حب بنا وسيا مغريا قال لا تفعل وحي تفعل وحي صار وصوشون كي ككبصة إلى تمتين كبصة وأبغى استشارك أنا بحال
ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi kenyana waxa ay soo dhoweeyeen hadal ka soo yeeray saraakiisha ciidamada kenya kaasoona ku aadanaa amni darrada ka jirta dalkaasi kenya oo maalmihii lasoo dhaafayna lala xiriirinaya ganacsato soomaaliyeed kuwaas oo la sheegay in ay si hoose u taageeraan ururka al-shabaab ee ka dagaalama qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya ganacsatadan oo kulan ku yeelatay habeennimadii xalay ahaa gudaha magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda isli ayaa waxa ay sheegeen inay soo dhoweynayaan tillaabo walba oo la xiriirto amniga dalkaasi kenya waxayna sheegeen in ay diyaar u yihiin baaritaano lagu sameeyo marka uu yimaado amni galad amni markay timaado cid waliba ma garanaysaa muxuuhaysa tuhum baa soo gelaya ama ganacsato ha noqdaan ama wadaada ha noqdaan ama dadka caadiga ha noqdaan waad garanaysaa mar haddii arrin amniga timaado dalkayna gudihiisana waa ka dhacdaa arkay ka dhacaysa meelka ka dhacaysa meel waliba oo amni dhibkeeda ay taallo waa saameyn bay yeelanaysaa mar waliba ma garatay waxa weeye midaa jiray markaad joogto kuwii dalka u dhashay waa ma garatay profiling lagu sameynaya oo taleefonka aa wadato magacaagaa ku qoran idgaagaa ku qoran g d r s buu leeyahay meeshaad maraysu sheegaya hadalkan ka soo yeeray ganacsatada ayaa waxa uu imaanayaa xilli saraakiisha dalkaasi kenya ay shaaciyeen inay jiraan ganacsato soomaali ah oo taageerta ururka al-shabaab kuwaasi oo lacaga u dira dalka soomaaliya si ay uga caawiyaan ururka al-shabaab ee dagaalada ka wada qayba ka mida gudaha dalka soomaaliya dowladda raashkana waxa ay sheegtay in dalkaasi yukuriin oo lugaha la sii galayo dagaallo sokeeya oo dhex mara dadka ku dhaqan dalkaasi madaxweynaha dalka yukuriin ayaa waxa uu sheegay inuu ka baqdin qabo in dagaal sokeeya uu ka qarxa dalkaasi ruushka ka gadaal markii dowladda yukuriin ay ciidamo u dirtay bariga dalkaasi oo kooxa diidan kasii mid ahaanshaha dalka yukuriin ay haatan kusii xoogaysanayaan asigoona madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin qadka telefoonka kula hadlay gabadha ra-iisul wasaaraha ka aha dalkaasi jarmalka asigoona kala hadlay xaaladda dalkaasi yukuriin oo maalmihii lasoo dhaafay si aad ah looga dayrinayay dalka yukuriin ayaa haatan gobol ka mid a waxa uu si toosa ugu biiray kadib codayn dadkiisa ay u qaadeen dalkaasi ruushka iyadoona arrintaasi ka caraysiisay madaxda qaaradda yurub warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecel nahay oo maanta waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya idiina soo saaray anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu